بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وsلى اllه وsلم عlى نبيina mحamed وآlih وصaxبihi أجمaعiin darsigii شhanaad waxaan kusoo jirnay adducاa طulaab الshuhra darsi baan kasoo bixinay kii hadda waxaan ku jirnaa kiisii labaad marka waxaan inta kaga hadlaynaa shuhrada ama caanbixinta mid sharciyeysanaa jirto inkastoo aan soo ishaarnay qeyb ka mid ah oo haddii lacalla ilaahay uu ku siiya ayna sabab kugu noqonayn inay ku hor istaagto aan uga soo hadalna laakiin si sharci ah baan uga hadlaynaa shuhrada oo masmuuxada ah oo qofkii inuu soo caanbaxa asigana adduunyadiisana wax ku taraysa aakhiradiisana ku taraysa ilaahayna uu kaga raaliyahay waxaa weeyaan ninkii daaciga ahay camalkii ilaahay dartiis u qabto qofka markuu ilaahay camal darkiis u qabto ilaahay baa raalli ka noqonay ilaahay markuu raalli noqo noqdo jibriil baa loo sheegaya markaasaa ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa ninkaas in aqbalis uu jibriil dhulka u soo dejiyo markaabaa ilaahay khalqigiisoo dhan baa jeclaanaya natiijatan ilaahay jacaylkiisi uu jibriil jeclaaday bay iyagana ku raacayaanoo camalkiisa waxaana keenay camalkaas khaaliska ah oo ilaahay dartiisa ugu qabtay marka ninkaas oo kale in ay ummaddi jeclaato oo ay daba socoto oo uu ku soo caanbaxo way u bannaan tahay liannahu asiga ma raadinin ayadaa soo raadsatay naftiisana ma jeclo haddii maanta lala tali lahayn inuusan caanbixin uu rabi lahaa marka shayga hadduu kuu yimaado tabacan laa qasdan masmuux waay waa masmuux dadkii maalan cibaadadaa lagugu yaqaanaa cibaadadii hadday kugu yaqaanaan inay ku aqbalaan ooy hadalkaada rumaystaan ninkaad u shafeecdid ay ka aqbalaan in ammaanadii lagu ag keensado waxay ka mid tahay waxyaalaha cibaadadii aad ku soo caanbaxday soo raacsan laakiin adiga uma aadan jeegin uma aadan jeedin arrintaas ayada ah marka ilaahay subxaana wa tacaala wuu kaa aqbalaya marka acmaasha haddii ilaahay uu dacwadiisa ama diintiisa oo dadka loogu yeero aad si dhab u qabatid oo ay noqoto mid ilaahay aad ku raalligaraynayso inay ummadda ku jeclaataahu waxay noqonay thamara min thamaraati dacwa ayadaa iska timida adiga ma raadinin sidaa daraaddeed baa laleeyahy dalika fadlulahi yutii man yashaa fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi darin annahu qiila lirasuuli illaahi alrajulu yacmalu alcamala laa yuriidu bihi ila wajha allahi fayuxibuhu nnaas faqaala rasuulu llahi sal alla alيh wasalam fatilka caajilu bushra almu'min bal fiiri sida diinta wax kasta ay u daqiiqinayso ninaa la weydiye ilaahay rasuulkiisiiyow camal oo saalix ayuu samaynaya camalkaasna ilaahay wejigiis mooye wax kale ulama jeedo aad ku soo caanbaxdid ha lagugu ammaana isma laha laakiin waxaa ka laasima dadkii ha ku jeclaaday asiga dadka ha ku jeclaaday uma qabanin nebigu wuxuu uri fatilka caajilu bushra almu'min taas waxaa weyaan ninka mu'minka ah bishaaradiisoo loo soo dadejiyey oo waxay tusinaysaa inuu qiyaamada wanaag uu leeyahay qiyaamadii wanaagga ou lahay yaa midaana calaama tusinaysa looga dhigo adduunyada loogu soo hormariyay ninka wuu is yaqaanaa markaa qofka sidaa wax u jeedo oo ilaahay wax layska gado ilaahay ka weyn ma jiro dadka maba arkaayo makhluuqiinta ammaan iyo waxaa umaba jeedabo tii ilaahay unbaa ayaa qalbigiisa ku xiran tahay waxaan kale hadday iska yimaadaan waa calaama lagu tusinaya inuu wanaag u dambeeyo xadiidka saxiix muslim baa lagu wariyey imaamu nawowi yaa wuxuu iri arrintaas bishaarada ah waxay daliilu tahay ilaahay inuu raalli ka yahay uuna ilaahay jecel yahay sidaa daraaddeed baa khalqigiisana ilaahay u jeclaysiiyey markaasuu qabuul u soo dejiyey marka laakiin waa goormaa buu iri imaamkii haadaa idaa xamidahu nnaas min gayri tacarudin minhu lixamdihim wa ilaa fatacarudu madmuum buu iri yacni waxa weeyaan haddii dadka ay mahadyaan asoon aan ka raadin mahadnimadii laakiin hadday caddaatay inay dadka inay kugu mahadiyaan aad ka raadisid waa madmuum oo waxa weeyaan waa camalkaani waa kaa burayaa ilaahay agtiisana wax kuma helaysid waxaan idhi marka waxaa la ogaaday tajribada lagu ogaaday caanbixinta dacwada lagu soo caanbaxa inay dadka mukhlisiintaoo dacwada ilaahay dartiis ula jeeda badanaa ma- ma- ma- ma u daa'imto liannahu ninka dacwada ku soo caanbaxay hadduu ay caannimadiisa ku sii socoto dacwada ama eh, diinta iyay faa'iido weyn ugu jirtaa ummaddii oo dhan baa ninkaa diinta ka qaadanayso waxaan ognahay dadka cadaawada dacwada ku ah gudaha iyo dibaddaba arrintaas raalli kama ah waxay samaynayaan islamarkiiba inaa carqala- carqala lawdagelina meeqaan aragna mashaa'ikh waaweyn oo haddee kutubtoodii iyo diintoodii iyo maxaan ku irahdaa aad ummadda ugu faa'iidaysatay markii dambena balaayo badan ay ku sallidantay oo camalkiisii iyo isigii dhibka loo geystay la wada ogyahay taa marag ma doonto wada waaye sababtana waxaa keenayso haddii saan lagu daayo dacwada islaamka oo meel marto marka ninkaa lalama dagaalamaya waxa ka laasimaa la diidaya sidaasaa loo hor istaagaya walidaalika waxaa laga yaabaa qaabkood qaarkood in la xiro qaarkood in la dilo waxa weeyaan dacwadan jidkeeda waxaa weeya leysa mafruushan bilwuruud yacni ma aha dadka madaxda markay soo degayaan waxa weeyaan eh, gogol oo waxa weeyaan oo oo gaduudana laysu dhiga ama casaan dadba say u yaqaanaan xataa dhul inay ku socdaan lama ogo ninkaas wax dhib ma haysta soo ma arkaysa laakiin dacwada saas ma ah dacwada jidkeeda qorax qodaxyaal badanaa ka taagtaagan si lagu soco karo way adag tahay dadka caanbixinteedu wax jira aysan ahayn dadka gurbaanka utumaaba ha iska badnaadaanee dacwada waxweyn uu soo kordhinay ma laha liannu ikhlaaskaa ka maqan waxay la mid tahay waxaan la yidhaahdo ilmaha waxyaalaha ay buufiyaan boombalada iyo waxaan kor laa loo tuuraya hadhowdi dambe wixii fuqaacaad wax la yidhaahdo la afuufaya oo korka dhu markaasay wada gaalayaan hadhowdi dambe iga iska soo wada dhammaanaya wax kasoo haray ma jiraan dacwadan oo oo caanimada lagu raadinayo waxa weeyaan way buu- way isbuubuuninaysaa xoogaa warkaa kadib athar maba laha liannahu ilaahay maa kaana lilaahi baqiya wamaa kaana ligayrihi idmaxalla wa- wa- wa faniya wuu iska dhammaanaya marka ninkii oo caan baxay sidiisa markuu kusii socon waayo oo dadka ay kashifmaan wuxuu ula jeedo dadka dhan waa iska nacayaan taasaa marka waxay dhacaysaa ninkii naftiisa culays weyn baa lasoo gudboonaanayo liannahu wuxuu u bartay nin meel kasta laga soo dhaweynay oo nin kasta oo gogol kasta loo dhigayay maanta markii eh, la yidhaahdo war ninka tag waxaa tahay waan ku ogaanay ma taxamuli karo liannahu noloshii u bartay waa ka duwan tahay marka wuxuu leeyahay dadkii oo dhan inuu tuhmo adigaa sabab igu ah waxaan jirin baad iga faafisay ummaddii baad igu dirtay inuu yidhaahdo waa asagoo wuxuu isu arkaabo inuu shuhrada ay u tahay xaq asiga uu leeyahay oo in laga qaataba ayna habboonayn marka dadkii oo dhan wuxuu leeyahay war aniga nin caan ah oo laga dambeeynin ahay iyo ictiraafa haddii kale waxaan idinku tirinaa inaad daalimiin tihiin marka sidaasuu ku soconayaa muddo dhan oo ilaa marka dambe hadduusan ilaahay uusan u gargaarin oo bilutfihi uusan soo gacan qabanin ninkaas wuxuu isu bedelayaa ninkii shalay daaciga ah inuu cadow dacwada ku noqdo liannahu caanimadii hadduu waayo dacwadii uu caanimada ku helay markay kala noqoto oy dadkii xaaladiisa ogaadaan marka dadkii dacwada waday iyo dacwadii oo dhan inuu la dagaalamo oo inay dulmiyeen inuu arkay iyo noqonaysa tii waxay dhalin kartaa marka dadkii ducaadka ahay iyo dacwadii safka ku dhex jirto oo dhan inuu sabab u noqdo in lakala qaybsamo liannahu dad baa jiro weli dabada haysto oo dhahay fulaan oon qiinay maa maanta wax laga sheegaya dadkii ogaaday xaqiiqadiisana way tuureen in lagu kala jabo sababtiisaaba dhici karto walidaalika waxaa habboon eh, hay-aadka ama muasasaadka dacwada eh, maxaan ku idhaahdaa eh, ishraafo inan dadkoo dhan aan dacwada la makanin dadkoo dhan ma, ma aha dad saalixiin u ah dacwada inay faafiyaan liannahu ninkan waa nin hadal badan dadka soo jiido og haddaad aad sabab ugu dhigtid daaci inuu noqdo adaa khadka ka tuurtay ninkan waxaad ka fiirisaa muxuu haystaa rasiid tarbiya taskiyat nafsi qofkan muxuu maraaxil muxuu wax soo bartay qofkan haddii uu soo caan baxa imisa uu heli karaa inuu naftiisa la dagaalamo waa inaad aad aad qiyaas ka qaadata walidaalika waxaan laga maarmin nin kastoo daaci ah in dabagal lagu sameeyo in xaalkiisa la daneeyo in naftiisa la xasuusiyo in sida ibnu mascuud uu yiri oo kale in alxaya laa yuuman calayhi lfitna ninkan inuu dacwadii ku soo caanbahay macnaheedii ma aha inuu khataroo dhan ka gudbay ma aha waxa weeyaan sida ninka caamiga uu khatarta ay ku wajahan tahay midka weyn baa kugu wajahan adigani walidaalika nebigu wuxuu noo sheegay dadka waxaa jira dad camal wanaagsan qabanay ilaa cumrigiisa uu ka dhammaan rabo ay uusan jannada ugu xirin aysan kaga aysan u dhexaynin asigii jannada ilaa hal xusul mooye markaasuu dib u dheelinaya lianna wax xun buu ahaa ilaahay uu ka ogaaday kitaabkiisa xumaan ugu qorneed markaasuu gadaal u dheelinaya cagsi wixiisa dhamuu dib u burinaya nin kalena cagsi waaye xumaan iyo fisqi iyo fasaad iyo si ugu dhex jiro yaa ilaahay subxaanahu watacaala aakhir almataaf uu ilaahay hanuuninaya markaasaa waxa weeyaan jannadii uu hori ka galaya marka taas waxay tusinaysaa nin gaaray marxalo laleeyahay waa ka gudbay khatartii asaga ninkaan wajiilaheed ma jirto marka inaad weligaaba naftaada la xisaabtantid baa la doonaya marka dadka dacwada danee waxaa waajib ku ah dadka kibaari ducaad in mudnaan gooni ah la siiyo dadka caamada ka sugo annaga hadda caamada unbaan maanta dhan isku mashquulinaynaa annaga dhexdeenni inaan isku laabanno niraado war maxaa naga khaldan maxaa dhici karto inaan annaga ay nagu timaado liannahu qofka oo daaciga haddii uu ku dhaco in uu dacwadii ka wareegto inxiraaf ku yimaado dad badan baa sababtiisa u dhumay haddii uu hagaagsanaadana dad badanaa ku hagaagaya marka qofkaas si mudnaan ah la siiya liannahu taahiirka uu ku leeyahay ama saamaynta ummadda ku leeyahay hadday dhib noqotona dhaawiciisa waa weyn yahay hadday wanaag noqotona khayrkiisa waa badan yahay walidaalika waxaa la yidhaahdaa sinfaani min annaasi idaa saluxa saluxa annaasu wa idaa fasada fasada annaasu alumaraau waalculamaa laba sinfi hadday hagaagaanna dadka way hagaagaan hadday xumaadaanna dadka way la xumaadaan alumaraa waalculamaa dadka dadka xukumo iyo dadka culamada ah labadaas sinfi hadday hagaagaan ummadda way hagaaga qudwo u ah hadday ay xumaadaanne ummadda dhan way xumaanaysaa walidaalika yaa la yidhaahdaa annaasu calaa diini muluukihim caan bixinta dhibaatooyinkeeda wax kooban ma ah ninka mar hadduu mar uu soo caan baxo wax un dacwada ku tirsan oo macnaha diinta loo yeero ama khudba ama tadriis ama ta'liif kutub la alif hadduu ku soo caan baxo dadkii waxa weeyaan ogolaashay siinayaan marka wuxuu noqonayaa meeshuu ku soo caan baxay maahayn meel kastaba ninka ninka ummadda marjic u noqoto asigaa maadaama uu nin caan u noqday dadkii oo dhan wax kasta xataa ninkii dhib yar ku dhaca maxaan ka sameeyaa waxaan maxaan sameeya asiga mufti buu noqonaa fii kulli alqadaaya buu dadka u jawaabaya ma dhahay war aniga dhinacaanan aan ihtimaam ee gaara siiyaa intaanaan wax ka aqaanaa laakiin mawaadiicdan kale wax kama ogi dhihi maayo meeluu wax ka yaqaan iyo meeluusan ka waa iska faragashanaya liannahu hadduu gafane gafkiisa khata buu noqonaya sawaab bay dadka u yihiin hadduu uu sawaab keeno wixii uu haleelane waaba nin mucjiso ah waaba loo qaadanaya marka marnaba dhul maba dhacaya taasaa waxay keenaysaa markaan fii kulli qadaaya inuu isaga hadlo taasna waxaa ka laasimayo wax irtijaali layihah waxaan loo fiirsan oo layska yiraahdo qofka markaad wax u jawaabaysid adduunya iyo diin iyo aakhira waxay ahaatabo wax oo la rogrogay ood ogtaad hubtaa dadka loo jawaaba laakiin iska dheh wax kaa soo celina male siday taa loo qaadana hadday kaa tahay waxa weyaan ummaddii way ku baaba-aysaa walidaalika iyadoo la doonaya in annaga jidka fiicana la tusiyo yaa ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku yidhi washaawirhum fi lamri nebi maxamedow saxaabadaada markaad rabtid inaad meel go-aan ka gaartid la showray oo la tasho alayri haddii ay jirto qof qof inuu la tashta kakaaftoomayo nebi maxamed waayo lianna waxyaaba uu soo degaya asaga waa la toosinaabo asigii waxi uu ku soo degayay ou ilaahay subxaanahu watacaala uu hagayay aa la yidhaha haddana waxya igu soo degaa keligiis ma lagaa yeelayo dadkii la tasho taladaa marka ka qaada weeyaan marka annaga xaggeen joognaa waayo annaga xaggeen joognaa walidaalika dadka mu'miniinta sifadooda waxaa lagu tilaa wa amruhum shuura baynahum nin laleeyahay ma jirta fulaan keligiis huwa aladii yufti ma jiraan waxaa la rabaa markay qadiyo guud timaado si sinaan in loo wada qaato oo si hufan loo niqaasho meeshii markaa ay xaqa u muuqdana in la wada raaco ninka ra'yigaas keena ama ha weynaado ama ha yaraado marka waxaan ula jeednaa dadkan hadda saaxada ka buuxa casrigan hadda aan ku noolnahay waxa weeyaan caalamkii oo dhan buuxiyey ninkan youtube ka soo dhig intaan dersi soo duub intaan cod iyo sawd iyo suuro soo dhig intaan dersi soo duub waxaanoo dhan markii xaqiiqada loo laabto inta saafi ka noqon karto waa yaroo in yaroo farako tiris awaa inta kale waxa weeyaan dadka aan kuu sheegay oo cilal badan ay ku dhex jirto oo ummadii wanaagsanaay laga gara layaha ayagaa qasaa wixii dhan way calwinayaan marka ninkan oo aan dacwada ninka ka lafalafaysanayo asigana waxa weeyaan laga faa'iidaysan maayo dadkii dacwada ilaahay dartiis u jeedayne fursa siimaaya sidii asiga wax looga maqlo marka dadkii oo dhan baa isku wada isku dhexyaacaya ninkii dadka caamiga ay kalama yaqaano almuxiq min almubtili marka ummaddii waxay gelaysaa waxay sabaysliira waa isku daba wareegaysanaysaa walidaalika sidaa daraaddeeda waxaa habboon in ducaadka dadka lagala mid dhigo oo ayaga lala xisaabtamo oo ninkan taariikhdiisa iyo waxuu ummadda u qabtay iyo mawaaqiftiisa iyo siduu wax uga faa'iidaynaya ummadda iyo siduu uga faa'iidaysanaya in la ogaado taasaa waxay dhali kartaa inay dacwadii si fiican u hana qaado wallahu aclam wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin